munaasabad ay ku qalinjibinayeen arday dhammaysatay qur-aanka kariimka kana aflaxday dugsiyada ku midaysan dalada midnimo ayaa lagu qabtay magaalada gaalkacyo waxaa ka qayb galay munaasabada maamulada dugsiyada midnimo waalidiin macalimiin ardayda qalinjabisay iyo marti sharaf kale qaar ka mida maamulada dalada midnimo ayaa ka waramaya munaasabadan sida la ogyahay qur-aanku maadooyin far badanu ka kooban yahay farbarku waa maado kicisku waa maado casharku waa maado naqdiinka ama muraajacadu waa maado qur-aan intaasoo fara badan waxaa loo baahday in la kala duwo macalimiinta xataa isku takhasusalayaba macalin farbarka takhasus gaara ule inuu jiro macalin xifdisiinta gaar takhasugule inuu jiro macalin tajwiidka ardayga inuu baraa si gaara takhasus inuu jiro waxaa marka suubinay si barnaamijkaas uu u fududaado in qayb la sameeyo farbarka kaliya lagu qaato qayb la sameeyo taxfiidka qur'aanka kariimka lagu qaato qayb tajwiidka ardayga iyo tasxiixa lagu qaato qaybaha kala duwan mu'asasooyinka hadda mid aan lahayn ma jirto maamulayaasha ku haya dhaqangeliyeyna waa uga mahad celinaynaa waxaan kalo u suurtogelinoo maanta halkaan aan u fadhinaa oo ilaahay subxaana wa tacaala aad uu u ammaanay nebiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah xadiidkaas nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku ammaanay ardada quruxda badan leh iyo macalimiintii soo diyaarisay oo garbahayga bidix iyo midig ka muuqata ilaahay subxaana wa tacaala abaalkooda ha gudo waxaa nebigu leeyahy sala allahu calayhi wasalam waxaa idinkugu khayr badan qofkii qur-aanka bartay dadkana baray xubnihii ka qayb galay munaasabadda ayaa ardayda kula dardaarmay inay ku dadaalaan barashada diinta islaamka kariimka ah runtii wax badan baan soo joognay iyadoo arday maadiga ka qalinjabinahaya oo loo soo labisay oo koofiyo xardhan iyo dhar qurux badan loo soo geliyey aanu ka qayb qaadano waxaan u hambalyeynayaa dhammaan ardada quruxda badan lee horteyda ka muuqata ee xifdiday qur-aanka kariimka ah ee qowlka eebe subxaanahu wa tacaala geesinimo leeyahay bulshada horteedana wax ka gudbin karo si ay hadhowta ugu sahlanaato inuu dadka isaguna wax baro conida ay diinta u soo kordhisay ilaahay waxaan leenahay khayr weyn allah siiyo mar labaad waxaan leeyahay ardada hambalyo ilaahay baana mahad iska leh ee u suurtogeliyey inay xifdiyaan qur-aanka kariimka ah dufcaddan ayaa dufcaddii sideedaad ee ka qalin jibisa dugsiyada hoostaga dalada midnimo tan iyo markii la aasaasay